wasaaradda walbarashada dalkiya ka dhawaaqda inisi waa si rasmi lanrogia qaadashada casharadii sanad dugsiyeedkan ee lamada kun toban sagaalka iyo lamada kun iyo labaatanka oo ay ku hersanto walkuyar isbuucya wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba iyo saartay go-aanaha ka saabsan dhiniga walbarashada waana loonku horseedahayo cudurka coronavirusa war-saxaafadeedkan kubay xafiiska wasiirka wasaaradda walbarashada soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax bare iyo weliba la kashaaciyey qodobo iyo kumidkeyna ini markaasay larooji biyooga casharada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedkan lamada kun toban sagaalkii lamada kun iyo labaatanka saas oo kale wasaaradda walibayay sheegtay in ardayda laka qiimayi doona meeli casharada marayana xilligii laka dhawaaqay hiritaanka iskuullada ooya kabaaganayti toban sagaalkii bili maaj ee sannadan lamada kun iyo labaatanka anka dambeyntii weliba saas oo kale sheegtay wasaaradda in reedlah ku sheega doona xilligii lagalowa imtixaanka haddaba waa kuwa wasiirka wasaaradda walbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax bare oo ka dhawaaqo arintaaseya gaara wasaaradda waxbar waxaan si gaara wasaaradda waxbarashada iyo si gaara ula hadlaysaa saakay waalidiinta macalimiinta maamulada dugsiyada iyo dhammaan ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan sida a ka warqabtaan cudurka covid nineteen saameyn aada u weyn ayuu adduunka oo dhan ku yeeshay annagana kama duwanin khaasatan bahda waxbarashada ee dalka soomaaliya saameyn aada u ballaaran ayuu nagu yeeshay waxaad la socotaan iskuulaadku hadda muddo labaatan cishaa ay xiran yihiin ujeedada iskuulaadku u xirraaceen waxay ahayd in cudurka faafkiisa inta uusan soo gaarinba laga tawaashaysto oo sida takhaatiirta adduunka ay noo sheegeen waxa u horeeyo hadda lagula dagaalamo uu yahay in muxuu ahaa foojignaantana la kordhiyo muxuu ahaa kala fogaanta dadkuna aada loogu dadaalo taas ayaa waxaa keentay bishii hadda lasoo dhaafay sagaal iyo tobankeeda laga soo bilaabay in iskuulaadkii ay xirraaceen waxaad la socotaan in aan ku jirno waktigii sanad dugsiyeedku uu gabagabada joogay oo dhammaadka ahaa marka hadday marsaa tahay in waxaad sanad dugsiyeedku qaabkuu ku dhammaanayo ay ardayda iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada dugsiyada iyo dalladaha dhammaan ay u caddahay waa habboon tahay sidoo kale mar haddaan la ogeyn inta ay qaadanayso in muxuu ahaa cudurkan la dagaalankiisu ee adduunka ku qaadanaysa mar haddaan la ogeyn in aan ka tashanno waxa laga yeelayo sanadka soo socda iyadana waa dow wasaaradda waxbarashada iyadoo waxaasoo dhan muxuu ahaa tixgelinayso wadatashi ballaaranna la samaysay dalladaha iyo maamul goboleedyada waxa ay soo jeedinaysaa marka hore in sanad dugsiyeedkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka lasoo afjaco iyadoo lagu salaynaayo qiimeynta ardadu lagu qiimeeyey wixii ka horreeyey sagaal iyo tobankii maars arday walba wixii markaa qiimeyntii maalintaa uu joogay in lagu qiimeeyo sanadka dambena loo diyaargaroobo sanad dugsiyeedkii sanadkan sagaal iyo tobanka labaatanka oo halkaa ku dhammaado wasaaraddu waxay tilmaamaysaa in macalimiinta maamulada dugsiyada iyo dalladaha ay bilaabaan maalinta beriya waxay ka bilowdo in la qiimeeyo ardaydii laguna qiimeeyo maalintii iskuulka la xiray meeshii la joogay oo ahayd sagaal iyo tobanka bishii maarso ee sanadkan arday walba qiimihii markaa uu helay uu ugu gudbo sanadka soo socda haddii eebba idmo sanad dugsiyeedka labaatanka labaatan kooda ah waxaa isweydiin leh maxaa laga yeelayaa imtixaankii shahaadiga ahaa khaasatan dugsiga sare imtixaankii looga baxayo ee fasalka labayo tobanaad wasaaraddu markay la tashi samaysay waxa ay